bulshada ku nool magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ah bulsho si weyn u isticmaasha hilibka geela kaasi oo ah il dhaqaale oo muhiima islamarkaana laga maareeyo nolosha qoysas badan qaar ka mid a dadka sida weyn u isticmaala hilibka geela ee ku nool degmada dhoobley oon waraysi la yeeshay ayaan wax ka weydiiyey faa'iidooyinka laga dhaxlo cunista hilibka geela iyo waxyaabaha ay ku doorbideen cunistiisa waxayna bulshada ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan cunista hilibka geela si ay iyaguna markooda ula arkaan faa'iidooyinkiisa magacayga saddexaadna xasan dahar yuusuf baa layidhahaa wax badan baan iskaga garanay dadka jirhkiisuu dhisaa maaragtay wax badan oo aan caadihin baan iskaga garanay marka caafimaadna wuu leeyahay jirkanagana aad buu koriyaa dadka jirhkiisa marka wakaasoo aad baan wax badan iskaga garanay maasha allah waxaa weeye hilibka jirhkiisa wuu koriyaa si fiican buu u dhisaa marka dee maanta markaad cunto ilaa berri wax kale uma baahnaysid wax faa'iidooyin badan buu leeyahay marka caafimaadna wuu leeyahay wakaasoo saasoo caafimaad buu u leeyahay magacaygu waa maxamed nuur cabdiqase jooga dhoobley geelu waxaa weeye waa hilibka ama adag ama xoogga leh ee ragga u roon ani hadda dadka isticmaalaan ku jiraa hilibka geelaan isticmaalaa aad baan mataqaanaayo dadka lafihiisa u dhisaa aad buu u fiican yahay geelu waa waa mataqaanaayo waa tiirka koowaad ee degmadan dhoobley loo isticmaalo geela oo mataqaanaayo lagu la keeno degmada dhoobley hadda markaad soo qaado dhoobley oo kalete geelu hilibka geelu aad buu u yimaadaa aad baa kawaamnada loogu qalaa intaasoo kawaan bay dhoobley leedahay intaasoo maqaaxiyood bay leedahay intaasoo mataqaanaayo tuulooyin baa kaga dhow haddana degmada dhoobley aad baa geela loo keena aad baa hilibkiisa loogu cunaa aad baana mataqaanaayo loogu isticmaalaa waana waxyaabaha mataqaanaayo u fiican dadka dhisitaankiisa jidhkiisa dhisitaankiisa ee hilib ahaan loo isticmaalo dadka waxaan u sheegahayaa oon ku wacyigelinhayaa inay hilibka geela isticmaalaan nacfigiisana ay ogaadaan ay darsaan ay wuxuu yahay ay ogaadaan intaasaan ku wacyigelina dhanka kale waxaana igana geesooda waraysi la yeeshay qaar ka mid a dadka iibiya hilibka geela anigoo weydiiyey sida dhooble looga isticmaalo hilibka geela iyo sida looga iibsado ani magacayga saddex waxaa la yidhaahdaa shukri dalaal xasan marka koowaad haddii aan ku horeeyo bulshada dhooble sida hilibka geela u isticmaasho aad baa loo isticmaalaa hilibka geela haddii ay tahay kawaan hadday tahay muqaaxi hilibka geela aad baa loo isticmaalaa boqolkiiba dadka siddeetan baa isticmaasha hilibka geela hilibka ugu badan ay ku tiirsan tahay hilibka geela waayo dadka waxay isticmaalaan booskiisa waxay geliyaan hilibka geela qaalimada dhaylaha ee saddex jirka iyo afar jirka lagu qalo hilibkooda dadka aad isticmaalaan magacaygu waa cabdiraxmaan cumar sheekh axmed ganacsigiisu wuu fiican yahay maasha allah aad buu fiican yahay aad buu u fiican yahay dee marka weyaan haddii geela la helo hadda waayahan dee xoolaha qaalin waa mooye isticmaalkiisu aad buu fiican ganacsigiisuna ma xuma aad buu fiican yahay dee faa'iidana waa laga helaa dee waxaana faa'iido lahaynna dee cibba maba socoteen cibba kumeyna daasheen marka faa'iidana waan ka helaa si fiican oo noola gataa